dadkan bogta hale ee ku nool ah kaamamka Kialan magaalada Baydhabo ayaa maarsho hor hayeen beeraley iyo xoolo dhaqato balse dhibaatooyin isbiirsaday daraadii iyo hanku tabeenga deegaansho haatay weli waliba iyo muuqdaan hano diyaaran ee inay ku faa'iideysadaan fursadaha wax soo saarka beeraha boqolaal qoysas danyar ee ku nool ah xeryaha barakacayaasha magaalada Baydhabo iyo ku faa'iideysadayaan maalgelin dhiniga beeraha oo lan sameeyay fiidey cali ibraahim waliba ayaa ku mid ataa in ku badan laba boqol qoys oo bilaan barakacayaal ah iyo waliba ayay ku faa'iideysadaan maalgelin dhiniga beeraha oo lan sameeyay nololo qoysye iyo walbadan isku bedeleen sidii ay ku waramaasa shaqadan mayba ayaan ka dhikantantian owlaaday ida inu dhan farxad nasiiday shaqadan waa weynayaa in fududahayte geeka haddian inagoo jirada maskal ana walmaab walba anata geeka ilaahaya an suganyina walwelba hata fudeedayin ayin hata farxad eed eedan faylaya dareemaha ini owlaaday iskala nooladahay waybahaay langan aruur dhalayahaay owlaada sayti mayleraaysa seedageeka gaajadii haytakiinka ku bahaayanse walbarashanka helaasa seedii owlaadan nololinsa leheero doonta masiya ku bedela ma doonta saasa ayaa ka fikiraay hadana ante ana fikirkii ana horeyinhay yakubay sidii ana fihmegayn dheerayaa ilaahinsele markii laa kutabahan raabta waliba jare reegyonu ku faa'iidi maalgelinta beeraha oo lan sameeye sida maxamed isgoobe cali usoon haddii u muuqda kookumaara mid ku tiirsanaanta gargaarka hay-adaha nololey walbadan ha iska bedeli walbadan isbedel weyn macnaha muuqdo jaro isbedelka wayba kamid ee mayba iyaalka iskooljo awal shaqa malahayna baagamoondahayni baagamoondonimadiya ka bani maya iidan nololaal walbiin iska bedeli niidan iidan dhisanti insha allahu tacaala sii wadaani lahayn anti uno maylaray hamiga una laka deerana maylaray wadaani leho baa leera waalidka awal macnaha hooy mahaysina hooygan dhisni maylaray ismiil oo laha kooydoon dhisni adawayba usina biilka walay lasyahay waalidka walay siyahayna isbedel eed eed infay la helni beertun beerka siiwin in aan hela yahamiga ee beeray fadahay ma walkal ana fadahay mala beertun lay hadana may ba sidii aan balaari lahay lay huliya wili hada ka jar wal alla walaay aad aan baahnahay toobaad helna isbedel hele maalgelinta beeraha dadkan bogtaale iyo waliba ku caawiday hay-adda soos cali cabdulaahi sulaymaan isku duwaha mashruucan iyo waliba sunu ku hadalaya muhiimadda yeelata in dadkan la maalgeliyey wax soo saarka waliba dhinihii kale sharaxaad ku biyey ujeedada maalgelinta iyo sameeyeena
muhiimadda ugu weyn oo aan ka leenahay waxaa weeyaan dadka inay inay isku tiirsanaan qofka isku filanaashin uu gaara iyo inuu dhaqaalo usoo saarto dhaqaalihiisa oo kobciyo kor u qaada si ciyaalkiisi iyo nafaqada ciyaalka iyo waxbarashada ciyaalkana meel saro uu gaara waxaana ku mid a dadkii lansamay maalgelinta beeraha oo ku faa'iidaysteen iyo hadda guud ahaanba iskugu tabeen xeryaha barakacyaasha ay ku nooleeyeen iyoona hadda gudaha magaalada nolol kala taas kudubanka samaysteena maadaama shanqo nolol maalmeedka kiishoha ka saardayaan iyo heleena